haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington qodobada aynu ku soo qaadan doonno barnaamijka cawayska washington ee aynu ku wada cawayn doonana waxaa ka mid ah ragga iyo bidaarta maxaa kala haysta ma og tahay bidoortaba tima looma waayne caynkaa waxoo yidhi kuwa timaa hadhaadhe inaku cimra qaataan ha ka baqin bidoortan
waa cabdiqani isku filan oo ah nin dhallinyaro ah oo majaajiliista ah kaasoo qaar ka mid a heesaha u beddela hannaan masrixiyadeed madadaala amaba qosola waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysiga fanaanadda sahraylays iyadoo ka hadlaysa sheekooyinka ay ku yimaadeen qaar ka mida heesaheedu
inan baa waxay inan bay jeclaatay inanka aqoon iskumay lahayn marka maalintaasoo keliyay sarkeen bahalkan jacaylka ladaad dee midbaa daqiiqadaaba kugu dhacaya dabadeetana inankii markay aragtay way weydey umay arag barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal cabdiqani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer cabdiqani isku filane waa nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa islamarkaana muddooyinkii dambe ku caan baxay inuu qaar ka mid a heesaha caanka ah uu u dhalan rogo amaba uu beddelo hannaan masrixiyadeed aad u qosol badan iyadoo toddobaadkii hore barnaamijkan aad ku dhegaysateen qayb ka mida waraysigiisa uu kaga hadlayey sugaanta uu dhalan rogay waxaana qaybtanna uu toddobaadkanna kaga hadli doonaa qaar ka mida sheekooyin si gaara isaga ula soo darsay iyo weliba hannaan masrixiyadeedka qaar ka mid a heesaha uu u beddelay sida qosolka oo ay ka mid tahay hees uu kaga hadlayo bidaarta iyo weliba ragga waxaa kala haysta aan idiin kala baxo cabdiqani isku filana iyo weliba wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo magaalada hargeysa kula kulantay cabdiqani isku filan badweyntaada een qosolka iyo majaajilada runtii een kuma soo koobi karna barnaamijka sheekooyinka een aada samaysaa ma waxaad ka samaysaa mala awaal ma wax bulshada ku dhacay baad ka samaysaa mise jiraan mid adiga laftarkaagu aada iska samaysay mararka qaarkood wallahi sagale horta way jiraan waxaanu samayno qaar dhaca way jiraan qaar aanu dad ku aragnaayo nooga sheekeeya oo kalarkay qabsan wallahi dad ka sheekeysa cabdiqanow wallahi waa islaynaynaa bal adu tv ga aan ku arko o war kama sheekeynaya isiida marka aniga sheeke waxay ku dhacday aada u cajiiba oo dhinacna naxdinka ah waxaa jirta waxaa jirta soomaalideena waxaa jirta xoolo dhaqotadoodu amba reeraha miyiga ka degan inay ari qalaan oo la idhaahdo siyaaro maalin waxaa ka mid a anigii faamigeyga siyaaro qabanay siyaarada waxaa jira waata xoolo lagu qalo beeraley bay ahayd xaafadayadu beertii baanu tagnay deeto hilibkii iyo wixii meesha markaad neecawada u baxdo gaajaa ku qabanayso oo waad garatay abateedkaa kuu furmaya qaji baan soo buuxsaday waxaa tiraa dhacashadaad ka codid odayaashii waxaa bilaabmay nabi amaanka qaadiyey allaahuma saliba markaa islaama waxaa jira dee madaxa ruxo dhaha waa laigu soo degay maysoti haddaba islaan islaan bartan oo oo halkaas ruuxayso dee rushayntii aan weli gaadhin caagadeedii baa tira kusoo istijood qajigaa
jaba waa ka dambeeye
kawdhe caagadii dhinaca talaana wada manarkiina waa ka qaban lahaye way qaadatay caagadii meel bartaray la tagtay way soo dhamaysatay way kusoo istijoogtay islaantii waxaa soo noqotay allahumayo jaway alla bacay ruuxaantiiba ku duqaysabays tiri meesha kusoo ururtay odayaashii sitaadka timayna waa lagu soo degay maasha allah fooxa ugu rida balaayada kusoo degtay balaaya hafeef badana wax noocaas markaa sheekadaas sheeko qiso waxay ahayd naxdin la dhinaca marka dhacdadaasna waa qoslaamay waa hagaag cabdiqaniyo waxaa jira majaajilaystayaal aada iyo aada u tiro badan oo daafaha caalamka kala jooga majaajilaystayaashaas ma jiraan qaar aada riwaayadahooda aada u jeceshahay ama aada ku qosasho ama aada dee ku dayan jirtay mar inta aanad soo gelin fanka
horto majaajilayaal badan oo soomaalida soo martay way jirtaa waa aada u qosol badan waxaan ka taageeraa allahuma istacaan ilaahw naxariista ninkii gaafana la oran jiray ee nin ca- cabdi habeen laba laga hadlo iyo ilaahw naxariista bon xirsi saddexdaa way jiraan majaajilada kastoo aan daawado oo magaratay aan dee xiiseeyo laakiin saddexdaasaan aada u xiiseyn jiray wahagaag majaajilaystayaasha een, markaynu ka nimaadno riwaayadaha aada samayso adigu marka aada meelaha iska daawato een, ma jira mid aada aada adiga laftarkaagu aada isku qosasho ayado badan oo aan ku qaslaa way jiraan markaan daawado aan dibi daawado waxaa matalan tv darta oo kale iyo barnaamijkii tv darta Ah, waayo waxaa jirta een, eh, qurbajoog badan oo bidaar leh oo hablaheennii halkan dhalinyaradii inaga wada qaaday oo sawir koofiyad lumbiyo soo wada diraya marka tarxayo sawirkaagii soo dir macalin isagoo badda ku jiro koofiyad xidhay masuuti haye waxaasuu sawir soo diraya bal taa bidaarta anaga nooga sheekee dee ilataagasuu ku mehersanaya haye wuu imanaya Mhm.
waxaa weye maad koofiyadda ba horta habeenkii macalin iska bixin bay oranaysa haye waa kaa macal- gurigii markay tageen iska bixiyey Mhm.
dee wataa aabaheed aragto saddex mid ka weyn dee haye maxay samayn oo garoonkii ugu weynaa uu ka dul jeexan yahay.
ha marka inan baa nasiibiya baa idhi inantaasi waa reergeysay ahayd anna qurbahan joogay waana imi inantii waa hodheel weyn baan ka cashaysiiyey oo cadaana la yidhahdo laba iyo konton dollar baa igaga baxay anagoo leersana noo cashadii dhammeynay oo fadhicilanayo xayo ismayl wadilka casayd oo facalay oo alxamdu adiga nosha wadiga dheereed digla aan bay dabeel soo dhacdo koofiyaddu bay iga qaatay baan idhi dabayshii ha Haye.
inantu ma ku walaatay inta saa egtay ee adeero adeero waan sii soconaya wallah ee adeero marka een, een, waxaan lahay uun een, een, een, een, ma ogtahay bidaartaba time looma waayo inay caynkaa wax loo yidhi kuwa timaha dhaadheeran ee ku cimro qaataan markaa bahashii baan dhali u sameynayey een, aan u difaacay aada iyo aada aa ma garatay markaa heestaasi xasan aadan een, samatar ayaa qaadi Xasan Aadan jiray Samatar ayaa moogtahay qaadi jiray.
curyaankaba caga looma waayina caynka wax loo yidhi kuwa carar la yeeladeen inay ku cimro qaataan maxaa tidhi adiguna Een, waxaan idhi een, ma ogtahay bidaartaba time looma waayo inay caynkaa wax loo yidhi Mhm.
kuwa timaha dhaadheeran inay ku cimro qaataan Soo- waa hagaag kolley rag badan oo bidaarna heestaasi way ka xanaaqeen baan filaya cabdiqaniyo een runtii horta een iminka nin bidaarlo inan yara diidaa ma jirto Haye.
waayo bahashi waxaan u samaynay waxaan dee een een ma aha een bahashu waxaan sanadkii hore tegey samsamay timuhu dhabarkay marayeen baan idhi maksudi haye laakiin shaamboo dhacay baan ku maydho een dee maaha wax dhidhitiya baan ku- waa ma waa- waa dhaa- shaamboo dhacay baan iga soo saaray markaa baan idhi maksudi sax markaa waa qadar dhacayoon waa markaa maaha da' baan idhi waa hagaag heestaasi ayaynu markana ku nasan doonaa
sanadkii horii tegey sabsamaytimuuqu dhabarkay maraayin shaamboo dhacay baan timihii ku maydho karoonbayga jeexmeen shampoo dhacay baan timihii ku maydho garoonbayga jeexme canayntaad dharagtay baad waan tegay in leedahay kaa yeeli maayi cadnayntaad dharagtayba waan tegay in leedahay kaa yeelmaaye ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa waxoo yidhi kuwa timaa hadhaadhee inaku cimro qaataan ha ka baqin bidaartan kuwa timaa hadhaadhee inaku cimro qaataan ha ka baqin bidaartan dollarka baa dushiisa sabsamay bidaar baa dusha kaaga taali dollarka dumarka baa dushiisa sarsamay bidaar baa dusha kaaga taali adiguna bidartaydan aad ka sii babbaanaysa waa raadki lacagtii adiguna bidartaydan aad ka sii babbaanaysa waa raadki lacagtii cadnayntaad cashaysay baad waan tegay in leedahe kayeenmaaye cannayntaad cashaysay baad waan tegay in leedahe kayeenmaaye ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa timaa hadhaadhee ininku cimra qaataan ha ka baqin bidaar markana dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaynu siyaanba qaadi doonaa qayb kale oo ka mida waraysigii fanaanada sahre axmed cabdilaahi saare elays iyadoo qaybtanna ay noqon doonto qaybtii u dambaysay islamarkaana ay fanaanadu kaga hadli doonto qaar ka mida heesihii cusbaa iyo weliba kuwii ay muddooyinkii hore soo saartay waxaanay fanaanadu khadka telefoonka igu warrantay iyada oo ku sugan magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden
heeska waxaa lagaa jirgaxo waan gar maxay markaa heestu ka hadlaysaa yaa sameeyey erayadeeda laxanka yaa sameeyey laxanka waxaa sameeyey walaalo een, maxaa la yidhahdaa cabdi yare nin la yidhaahda baa sameeyey cabdi abiib oo organista ah si wacan baanu garanay cabdi Muusigana isagaa- waan salaamaynaa ha cabdina waan salaaminaa inanka ereyada sameeya waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa maxamed saciid een, maxaan ku dhahday halbeeg buu ku magac dheer yahay heeskaasi wuxuu waa qiso isaga laftarkiisu haya bal qisada nooga dhaca maxay ahayd marka qisadaasi waxa weeyaan cabdi oo way horta dee waxay u baahan tahay sheeka dheer weeye haya haya waa soo koobaynaa iyadoo kooban Waan baynu soo dadka la koobaynaa.
siinaynaa haya ha haadi yaad waan soo koobaynaa inan baa waxay inan bay jeclaatay inanka aqoon iskumay lahayn waan gartay marka maalintaasoo keliya sarkeen bahalkan jacaylka la dee midbaa daqiiqadaaba kugu dhacaya bahalkan wuu dee noocyo badan yahay aad iyo aad dabadeetana inankii markay aragtay way weynay umay arag mar la arag buu noqday mar laarag buu noqday dabadeetana mar dambe haddanay sarkeen inankii inankii inantii waxaanay filaynin buu ku yidhi haya walaal waxa waxaan rabaa inaan mustaqbal samaysano isguursano oo kaa dabadeetana wuxuu walaal afar naagood baan leeyahay waa iga buuxaan afartii gudba ha afar xaas baan leeyahay haye marka inanta waxay ka samaysay macnaa aragtidiisii iyo nooc u weekaa iyo ma garanaysaa dee kolley niyaddeeda iyo qalbigeeda way ku cabirtay macnaa ninkaasi inuu nin qurux badan yahay nin joog dheer yahay nin maxaan ku dhahdaaye dee is- ma garanaysaa isla eegde way sawiraysaa Ay.
markaasu eekaa haadiyaa haya haye marka heeska tiridhaca la yidhaahdaa inankaasaa sameeyey marka dee dadweynaha waxaynu odhanaynaa tiridhacana nala dhegeysa bal heestaa jidhi dhacan aynu wada maqalno dhamaantiin
jadaalada qaymadii
waayo sahra haddii aynu dib ugu noqono dhinacii heesaha un weliba heesihii hore aynu eegno oo dee kuwii ugu horreeye aadka bulshadu u jeclaayeen waxaa jirtay hees la yidhaahdo damal sida damal hadhweyn oo daaliya daaliya ku yaala hawd ama degal barwaaqa indhow kaama daalaan indhuhu kaama daalaan xaasida damal hadhweyn oo daaliya ku yaal hawd ama degal barwaaqaa indhuhu kaama daalaan haa abwaanka sameeye waxa weeyaan xamse mahdi jaamac baa la idhaha hargeysuu joogaa waa runtii abwaan qaaliya weeyaan muusigana waxaa tumaya yuusuf sheekh muumin subxaaniyo ayaa tumaya aad iyo aad laxan kale waxaa sameeyey jabaan waagaag heestaasaynu adiga iyo aniga iyo dhegeystayaashuba aynu mar kale ku wada nasan doonaa heestaa damal iyo weliba ah sahrayle
degal barwaqa indhuhu kaama daalaan yaanka dultegino wuhurukiyo habeenkii yaanka dultegino wuhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrada labadaba ku daawada labadaba ku daawada yaanka dultegino wuhurukiyo habeenkii yaanka dultegino wuhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrada labadaba ku daawada labadaba ku daawada adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadeen adigiyo dadnimada kolba sideedu dadihin adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadihin adigiyo dadnimada kolba sideedu dadihin
aynu dib ugu noqono dhinacii heesaha in waxaa jirta iyadana hees kale oo dabcan adiga iyo biike wada qaadaan oo ka mid ahayd heesihii muddooyinkii dhexe aadka loo dhagaysanayay erey Waayo.
cajiibaa ku jiro ah miyirkaa ku salaamay miyirkaasi muxuu hasaara wallahi cabdiyo horta miyikaa ku salaamay waxa weeye macnihii sheeka Mm.
waxa heeskaa horta waxa iskale nin la yidhaahdo cali qaraami ingiriisku degan yahay Een, maxaan ku dhahdaaye miyirkaa ku salaamay waa hees isiga abwaanka iga sheekeeyey haye marka waa qiso een, cajiiba oo magaranaysa markaa wuxuu yii abwaanku anigoo hargeysa ka tegey ayaan waxaan eriboodkii london ayaa ka degay waan gartay dabadeedna wuxuu yidhi waxaan isag fadhinay inan baan isag fadhinay Mhm.
inan baa markaa diyaarada kasoo degtay iyaduna maalintaa soo degtay dabna inankii yarinkii way isku dhegeen way isku dul ooyeen buu yidhi haye marka inankii baan weydiiyey waxaa ku yidhi maxaa walaal maxaa isugu weydin ma walaalaha jiri maya wallahi waa gabadhayda intaasoo sannadood baan sugayey oon sharci ugu doonayay gabadnay makaana helay marka macnaa waan u qaadan waayey inay ii timid macnaha oo kale haye marka miyirkaa ku salaamay buu yidhi marka heeska sidaasaa lagu sameeyey marka aniga b k baa ayaa qaadana waan gartay marka waa laba qof oo qoys ahaa oo muddo dheer kala maqnaa qurbaha iyo waddankii ku kala noolaa oo dib Aad u iyo midoobay muddo dheer kadib aad iyo aad aad iyo aad heesku marka taasuu ka turjumayaa Mhm.
marka waa hees runtii dadku aad bay u jecel yihiin miyirkaa ku salaamay waana dee hees ma garanaysaa iminka dee horta bido la dhegeysanay Mhm. aad iyo aad marka marka taasaynu kulou soo qaadanaa Waay.
xalikii baa ila qaadaya muusigana waxaa tumaya axmedul ibraahim furuunleh si wanaagsan waagaag marka waxaynu leenahay dhegaystayaashana idinkana miirkaa idi salaameen la dhegaysta heesta miyirkaa idi salaamaan leena
وحميل بكتا ككلو أمه داي مروداني كودن وينان بمهاجين guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadkan heestaasi miyirkaa ku salaamay ayaynu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo tinu barnaamijka mid lamida isugu iman doona waxaanu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo cilladoon cilladoon cilladoon miranaaye maqalkeed maqalkeed maqalkeed ku kobcaye cilladoon cilladoon cilladoon miranaaye maqalkeed maqalkeed maqalkeed ku kobcaye micinkii wadannahayga muddo aan anigu filanayaa mawlaheen haad mudaaye miyirka miyirka miyirka ku salaamay micinkii wadannahayga muddo aan anigu filanayaa mawlaheen haa ku daaye miyirka miyirka miyirka ku salaam
mudanoo waragaaga waxaan kuugu mataalay ubixiyo maqolkii midhihiiso bislaaday mudanoo waragaaga waxaan kuugu mataalay ubaxiyo maqolkii midhihiiso bislaaday malabkii malabkii malabkiina daayo naftuna naftuna naftu muutayleeda malabkii malabkii malabkiina daayo naftuna naftuna naftu muutayleeda micinkii wadnahaygo mudda aan anigu filanayo mawlaheen ha ku daaye miyirka miyirka miyirka ku
inkii wada nahayga muddo aan anigu filanayaa mawlehen ha ku daaye miyirka miyirka miyirka ku salaam